assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan dersigii aadaab almucalimiin iyo fadiilatu asheekh cazaam ballanteena waa inaan ka wada faa'iidaysanaa insha almowla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا أما بعد aynu ku dhaajinnay kitaabkii aadaab almucalimiin moxamed ibnu saxnuun aba cabdillaah fasalka sideedaad ayaynu insha allahu tabaaraka watacaala maanta ka bilaabeynaa waa shaqada macalimka iyo qaabkii u soconaaso dugsiga dhexdiisa fii maa shay ayuu fasalu yahay yajibu ay waajib tahay waajib ku ah cala almucalimi macalimka waajib ku ah oo min lusuumi sibyaani caruurta inuu laasimo ah shaqadooda marka mucalimiintu waa inay fasalkan si gaara isaga fiiriyaan weeyaan walaa yaxilu xalaalu ma aha lilmucalimi mucalimka xalaalu ma aha an yashtaqila inuu ka mashquulo can isibyaani caruurta ilaa an yakuuna inuu yahay waktigu mashquulayaa mooyaane fii waqtin waqti oo laa yacriduhum fiihi aanu waxba markaas duruusa aanu siinahaynin markii duruustu ay ka dhammaato hadduu mashquulayo waa gaar laakiin ardaydii oo u fadhida oo qur-aan ka sugaasa oo qaar laga dhegaysta ay rabaan oo qaar in loo meeriye ay rabaan arrinta noocaasa isagoo ay u taagan tahay inuu qof iskala sheekaysto ama taleefon isaga hadhadlo iyada maxay tahay waa shay xaaraana weeyaan walaa yaxilu xalaalu maaha lilmucalimi mucalimka xalaalu maaha an yashtaqiila inuu ka mashquulo can isibyaani caruurta ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane fii waqtin waqti oo laa yacriduhum fiihi wax darsiga aanu siinahaynin falaa ba'sa markaa dhibaata kuma jirto an yataxadata inuu sheekaysto oo qof la sheekaysto laakiin goormuu sheekaysanayaa wuxuu sheekaysanaya walxaal buu sheekaysan huwa isagu waa macalinkiye fii daalika arrintaa dhexdeeda yanduru ilayhim ardayda uu fiirinayo wayatafaqaduhum oo ndhaindhaynayo xataa marka maxaa la rabaa haddii matalan qof uu yimaado uu la yar sheekaysanayo waxaa la rabaa inuu ardayda ilqoodhow ka fiirinayo oo qur-aankii uu siiyey inay akhrina in kale oo fiirinayo waana sidii macalimiintii hore ay ahaan jireen weeyaan mucalinka markaa dugsiga ugu timaadid oo qofkan kale coscos ugu yimaado isagoo la sheekaysanaya ayuu haddana ardayga aamusay isla markiiba uu dareemi jiray oo boqol arday oo meel fadhida ayuu wuxuu macallinku dareemahay midka aamusan uu dareemi markaasuu hal mar ul kula orday kula boodaya qultu waxaan ku dhahay buu ihi sheekhu famaa yacmalu annaasu dadku waxay sameeyaan ka waran oo min al iilaami waliimayna cinda alkhatmi ilmul qur-aanka dhammeeyo waliimada la sameeyo ka waran wa min alfaakihati ka waran qudaarta ka waran yurmaa bihaa cala annaasi dadka lagu daadiyo manaa qudaar iska saydhinayo weeyaanoo saan loo daadinayo ilmibaa qur-aank ka dhameeyey markaa dadkii qof qof loogu dhiibi maaye inta la daadiyo ayaa waxaa la leeyahy qof wuxuu ka qaadan karo haka qaata ayaa la leeyahy hal yaxilu arrinta noocaasi xalaal ma tahay waliimo noocaasi la sameeyo xalaal ma tahay qaala wuxuu ihi laa yaxilu xalaal maaha liannahu maxaa yeelay nuhba waa boob oo qof kasta wuxuu noqonayaa inuu wixii booba ayay noqonaysaa waqad nahaa wuxuu nahiyey rasuulkuna rasuulullahi sal ly wasalam rasuulka allena wuxuu nahiyey can akli tacaami nuhba raashinka la boobayo in la cunana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xarimay sheekhu marka laba masalo ayuu halkan isbarkiyey masalada koowaad waxa weeyaan markuu ilmuhu qur-aan ka dhammeeyo waliimo iyo xaflad ma loo samayn karaa marka sifo hadday leedu diiday sheekhu raxmatullaahi caleyh sifada ay leedahay maxay tahay waa waliimo iyo xaflad aan nidaamsanaynoo inta wax la diyaariyo kadibna ummaddii timi lagu dhex daadiyo qaab nidaamsan aan u soconin taasuu diidaya macnaa laakiin waliimo nidaamsan oo dadkii si fiican loo marti qaaday in la sameeyo iyada way bannaan tahay waana caadatu salafi ridwaanullaahi calayhim weeyaan cabdulaahi ibnulxasan ibn abilxasan ayaa waxaa loo sheegay wiilkiisii cabdulaahi ahaa wiilkiisii hebel ahaa inuu noqday nin qur-aankii xifdiyey oo waxaa layidhi qad xadaqa fulaanu baalibana ninkii hebel ahaa qur-aankii muxuu ku noqday xaadiq buu ku noqday xariif buu ku noqday markaasa wuxuu dhahay xasan kaana alqulaamu idaa xadaqa qabla alyowmi naxaruu juzuuran wasanacuu طacaama linnaas waagii hore iyo dadkaan soo gaadhnay waxay ahaan jireen markuu ilmuhu qur-aanka u xifdiyo u dhammeeyo geel bay qali jireen cuntay karin jireen dadka ayuu xafladayn jireen buu dhahay macna kadalika xumiid adawiil ayaa isaguna wuxuu leeyahay salafku waxay ahaayeen qaar jecel markii sabiga iyo ilmaha yar qur-aanka uu dhammeeyo an yadbaxa arajulu shaatan wa yadcuu asxaaba neef adhigu gowrici jiray asxaabtiisa uu yeedhi jiray wuxuu ohan jiray wiilkii hebelahabaa qur-aanka ii dhammeeyey xafladda kasoo qaybgala ohan jiray marka waa shay iska bannaan weeyaan taas marka maxay tahay waa xafladdii la qabanayey markii ilmuhu qur-aanka uu dhammeeyo la qabanayo waa midda soo hadhay waxa weeyaan waa tacaamu nuhba weeyaan tacaamu nuhba maxay tahay markaas nuhbad waxa weeyaan qofkan inta saa loo daadiyo qofka marka wuxuu gacantiisu gaadho iyo waxay qaadi karto la qaato marka waa boobkii cuntada la boobayay weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay sidaa uu sheekhu sheegayaba in nuhbadu ay xaaraan tahay baa ka sugnaatay oo xadiidka cabdulaahi bnu yaziid uu warinayo bukhaarina uu warinayo wuxuu leeyahy cabdulaahi ibnu yaziid nahaa can alnuhbati waalmuthla rasuulku calayhi salaatu wasalaam wadda wuxuu ka reebay nuhbada iyo muhlada nuhbadu marka waxa weeyaan cuntada la boobayo muthladuna waxa weeyaan qofkii la dilay inna dhalan bedelo weeyaan oo la khayiro oo dhagaha iyo sanka iyo dibnaha iyo waxaa laga googooyo weeyaan mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam anas wuxuu ka wariyey inuu rasuulku dhahay waman intahaba falaysa mina ninkii wax booba naga naga mid maaha marka culimadu axaadiidta markay sharaxayaan waxay isku khilaafeen nuhbada xukunkeeda ay isku khilaafeen laakiin bukhaari raxmatullaahi calayhi waxa uu baabaystay saxiixiisa baabuu baabaystay baabu nuhba bikayri idni saaxibihi baabka marka wuxuu qadcaqitay nuhbada iyo xoolaha cuntada taalla in la boobo waa markii ninkii lahaa aanu idmin ma bannaanta mise ma bannaana bukhaari marka raxmatullaahi calayhi markuu qaabka u dhigayo waxaa ka muuqanaysa nuhbada iyo boobitaanka in laba suuro loo qaybinayo suuradda koowaad waxa weeyaan ninkii martiqaadka sameeyey isagaa diyaaro qof waliba wuxuu ugu talagalay inuu siiyo ayuu diyaaru yihi markaasoo kale in la boobo maxay tahay oo cuntada la boobo xaaraan bay noqonaysayo axaadiidta soo aroortay ayaa markaa la tadbiiqinayaa ee odhanaysa inay manhi tahay in nuhbadu ay manhi tahay axaadiidta ku soo aroortay ayaa markaa la tadbiiqinaya haddii laakiin maalan ninkii cuntadan kariyey iyo alaabtan keenay uu dadka soo dhex dhigo uu dhaho waa nin walooba ka qaadan kartid ka qaado uu idmo iyada way iska bannaan tahay taas ayaa laga fahmaya taasaa laga fahmaya oo aahaarta qaarkood iyo axaadiidta qaarkood ayaa waxaa soo aroortay oo arrintaasi ku soo aroortay arrinta noocaasi ku soo aroortay aathaarta qaarkood ayaa soo aroortay oo athar baa jira iyo xadiid rasuulka calayhi salaatu wasalaam qadiyaduu sameeyey werinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la joogay xajatul wadaac ee weliba maalimi u dadambeeyey la joogay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay shan neef oo geela ama lix neef oo geela ayaa loo keenay si markaa hadyi looga dhigo oo loo gowraco shantii neefii geelaha ama lixdii neefii geelaha marka waxaa dhacday hal waliba inay rasuulka u soo dhowaato mucjizadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka mid ahayd hal walba waxay rabtaa maxay gowricitaanka iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyada uu ku bilaabo ayay rabtaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa lixdii neef ama shantii neef uu gowracay markii nafta ay ka baxday ee ay dhul dhaceen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qof kastaaba intuu ka goosan karo ha ka goosto iyo rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka taa maxaad fahmaysaa waxaad ka fahmaysaa waxa weeyaan in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu idmay baabkaa marka uu baabaystay bukhaari ayay khulaasada ku soo uruurasaayo waxa weeyaan hantidan iyo xafladan la sameeyey haddii qofkii sameeyey oo dadka u fasaxay qof kastaaba intay gacantiisu qaadan karta inuu qaado nuhbadu marka maxay noqonaysaa shay bannaan bay noqonaysaa laakiin haddaanu idmin oo isagu rabo inuu hawshan maamulo nuhbada in la sameeyo maxay noqonaysaa xaaraan ayay noqonaysaa sheekhuna raxmatullaahi calayhi markaa weliimo ma diidanee muxuu diidan yahay weliimo aan nidaamsanayn oo dadku inta loo yeedho ay isjiiraan oo ay isboobaan taas ayuu diidayey qultu waxaan idhi fama yacmalu nnaasu dadku waxay sameeyaan ka waran oo min aliilaami waliimayna cinda alkhati markii qur-aanka la khatimo wa min alfaakihati iyo qudaarta ka waran yurmaa biha cala annaasi dadka lagu daadiyo qudaar baa lasoo qaadaya war qaata war hebel u qaado war saa u qaata war qadqaata lalimana hal yaxilu xalaal ma tahay qaala wuxuu ihi laa yaxilu xalaal maaha liannahu maxaa yeelay nuhba waa cunto boobis weeyaan waqad nahaa rasuulkuna wuxuu reebay rasuul sal ly slam can akli tacaami nuhba raashin boobaad ku soo qaadatay inaad cunto rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa reebay ama masalada iyo suuradeeda iyo qaabka ay tahay hadda ayaynu sheegnay qaala wuxuu ihi saxnuun walyalzam ha laazimo almucalimu mucalimku alijtihaada inuu ardayda u dadaalo ha laazimo walyatafaraq lahum hawna u faaruqo oo mashquul kale iyo isku furi macna mashaaqil kale iyo hawlo kale inuu ku mashquulo looma banaana marka waxyaala kale mashquulinayey ee macalimka la rabay inaanu ku mashquulin u sheekhu raxmatullahi caleyh miithaallo u ka keenaya marka wuxuu dhahay walaa yajuusu lahu uma banaana macalimka asalaatu cala aljanaa'is janaa'ista inuu salaada ku tukado uma banaana uma tala xabaalaha iyo janaasadaha inuu iska aado uma banaana ilaa fii maa laabudda minhu laabudda lahu minhu ilaa qof ay laga maarmaan noqotay inuu ku tukado mooyaane oo miman ay ka mid ah yalzamuhu ay waajib ku tahay annadaru inuu fiiriya fii amrin arrintooda matalan waalidkii baa dhintoo kale ilmihiisii baa dhintay xaaskiisii baa dhintay qof qaraabadiisoo ka maarmin ayaa dhintay markaasoo kale qadiyadda qofkan dhintay inuu maamulo maxay noqonaysaa laga maarmaan bay noqonaysaa laakiin qof kastoo magaalada ku dhinta inuu iska raaco oo uu janaasada ku soo tukado oo arday saa kaga mashquulo ma banaana iyada ma banaana walaa yajuusu lahu ma banaana asalaatu inuu ku tukado cala aljanaa'isi janaa'ista magaalada ku dhimatay ilaa fii maa laabudda lahu minhu wixii laga maarmaan ay tahay mooyaane oo miman ka mid a yalzamuhu ay waajib tahay annadaru inuu fiiriyo fii amri arrintooda markaasoo kale way banaantay maxaa loogu diiday markaa mucalimka inuu janaasadaha aado maxaa loogu diiday liannahu maxaa yeelay mucalimku ajiirun waa shaqaale laa yadacu mana ka tegi karo camalahu camalkii shaqada loo dhiibtay kama tegi karo walaa yatbacu mana raacay inuu ku tukado tii hore maxay hayd waaba loo keenay maanaa oo inuu idhaahdo dugsiga hala keeno halka ha lagu tukado inuu yidhaahdo ma banaana waxaa kaloo banaanay walaa yatbacu ma raacayo aljanaa'is xabaalaha iyo janaasadahana ma aadayo oo janaasada ma raacayo walaa ciyaadat almardaa ciyaadat almardaa in dadka xanuunsanaya oo iska booqbooqdana iyadana uma banaana waktiga uu shaqada ku jiro shaqadani waxaa iskale maxay ardaydaa iskale mucalimiintu sidaas ha u fahmaan amaa mucalimku haddaan u fahamsanayn shaqadan iyo waktigan inuu ardaygu iska leeyahay hadha waxaa noqonaysa maxay in ardaydu ay dayacanto waxaa dhacaysa hadda waxaa jiree badani ah in ardaygu shan sano lix sano toddoba sano uu dugsi kusii kalahaayo ilaa haddana toban jis aanu xifdisnayn wayenbagii waxaa habboon an yajcala lahum inuu u yeelo ardayda waktan wakti inuu u sameeyo oo yucalimuhum uu baraayo fiihi waktiga dhexdiisa alkatba qoraalka macnaa inuu ardayda jadwal uu sameeyo jadwalkaas markaa uu samaynayo waxa inuu ku daro maxay xilli ay ardaydu qoraallo ay sameeyaan xilo ardayda qoraallo ay sameeyaan oo farbarasho ay sameeyaan macalimiintii hore soomaaliduna way lahaan jirtay xiliyada qaarkood baa arday waa laska fasaxayaa waxaa la leeyahy qof walow maxay far soo qor suuro soo qor fartaadaa la fiirinaya ayaa la leeyahy wayajcaluhum wuxuu ka yeelayaa yatakhaayaruuna qaar kale doordooranayo oo tartamaya macnaa ayuu ka yeelaya lianna daalika arrinta noocaasi mimaa yuslixuhum waxyaalaha ardayda soo saaray hagaajinaya ayuu ka mid yahay wayukharijuhum ay soo saarayaan marka waa in wakti loo sameeya ardayda ee qoraal ay samayn karaan macalimiinta qaarkood oo kale maalinta khamiista oo kale ayay u sameeyaan maalinta khamiista xunbaa la qoraa macna ardayga marka muxuu sameynayaa fartiibuu si fiican uu u baranaya way fiican tahay wayenbagii waxaa aboon an yajcala lahum inuu u yeelo waktan wakti oo yucalimuhum fiihi alkatba qoraalka uu ku baraayo inuu u yeelo ayaa la rabaa culamada qaarkood waxay dhaheen waktiga qoraalka la baraya waxa weeyaan barqada markii la gaadho ee afar saac laga gudbo ilaa iyo salaada duhur oo kale markii matalan lasoo fasaxayo qadad loo soo fasaxayo xilligaasa waxa la gelinaya maxay xilligii qoraalka ayaa la gelinaya wayajcaluhum wuxuu ka yeelayaa ardayda yatakhaayaruun ay yataxaakamuun macna qaar usoo xukun taga wuxuu le soo qora ninba nuu ka farqurxoon yahay anaa kala xukumaya marka ardayda maxaa la gelinaya tartan farqurxina ayaa la gelinaya lianna daalika arrintaasi mimaa shay buu ka mid yahay uslixum ardayda islaaxinaya wayukharijuhum oo soo saaraya ayuu ka mid yahay wayubiixu lahum wuxuu u banaynayaa ardayda la adaba bacdihim bacdan inay qeyba qeybta kale ee edbin karto macnaha mararka qaarkood u banaanta macnaha inuu hebel uu diro way u banaan tahay walaa yujaawizu halaathan laakiin saddex dhangadood ka badan ogolaan maayo macnaha intaa ka dheeriya maxaa la rabaa matalan kabiirka oo kale inuu qof u diro uu dhahdo soo yar edbu inuu dhahdo oo banaantay laakiin haddii uu diro oo u dira matalan isaga u diro maxaa ardaygaas loo ogol yahay saddex olood basaa loo ogol yahay walaa yajuusu lahu ma banaana an yadriba inuu garaaco ra'sa sabiyi sabiga madaxiisa inuu garaacana uma banaana walaa wajha wejigiisa inuu garaacana uma banaana oo ardayda haddii la garaacayo madaxan laga garaaci maayo wejigana laga garaaci maayo nugusha oo dhane laga garaaci maayo ilmaha waxaa laga garaacayaa lugahayo dhabarka iyo gacmaha meelahaas ayaa laga garaacaya haddii la garaacayo madaxa in la garaaco ama wejiga in la garaaco isaga sidiisaba nahyi ayaa ku soo arooray oo waa xaaraan weeyaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim uu warinaya wuxuu leeyahay idaa qaatala axadukum akhaahu falyajtanib ilwajha ama idaa daraba axadukum akhaahu falyajtanib ilwajha midkiin markuu walaalkii garaacayo ama uu edbinayo wejiga ha ka dheeraado wejiga iyo madaxuna way israacayaan oo ma kala harhayaan ma kala hadhayaan marka waa in qofka wejiga laga ilaaliyo weeyaan in laga garaaco madaxana waa in laga ilaaliyo in laga garaaco waa miyirkii dhammaa weeyaan qofka marka hadduu wax ka gaadhaan hadhow saasuu khabal iyo naanaab uu ku noqonaya waxaa kaloo dee ku jirta meesha dee caafimaad darro badan baa laga yaabaa inay ka timaado ayaa laga yaabaa oo qofka hataa la xadayo in laga garaaco madaxa maxay tahay waa shay mamnuuca oo xaaraana wey qof la edbinaya iska dhaafa qofkii la xadaya xataa ma banaana madaxa in laga garaaco walaa yajuusu lahu macalinka uma banaana an yamnacahu ardayda inuu u diido min tacaamihi raashinkiisa wa sharaabihi sharaabkiisa idaa ursila waraa'ahu markii laga daba keeno mau banaana matalan waalidkii ayaa cunto soo dhiibay ilmihii cuntada hala siiyo ayaa la yidhi waa inuu u fasaxo weeyaan oo macalimiinta matalan waxaa laga rabaa in meel yaroo ilmaha matalan lagu ciqaabayo inaan dugsiga laga fasixin ee cuntada loo soo qaadayo meel yar ku cunteeyo inuu u sameeyo ayaa laga rabaa ilmaha dhexdooda waxba kuma cuni karo ilmuhu ilmuhu meel yar wax ka arka ilmo kale ka arkayaana waxba kuma cuni karo cuntadana loo diidi maayo macalimiinta qaarkood waxay sameeyaan ardayga way gaajaysiinayaan ardayga in la gaajaysiiyo wax uma tarto waxba ka faa'iidi maayo ardaygu arday yar iyo ilmo yar oo gaajoonaya oo isaga dhanba naftu ay hayso inuu sidaa qur-aan ku xifdiyo waa habeenkii xalahay tega weeyaan waxaana ka daran caafimaad darada ku dhacaasa ayaa ka daran ilmo yaryar oo hadda gaas iyo wax la mida ay ku wada dilaacdo oo laleeyahy gaas baa laga daaweynaya laleeyahay waxaa keenaya waxa weeyaan subxina wuxuu ka lahayaa isagoon sii quraacanin ayuu ka lahayaa hadhow xilligii lasoo fasixi lahaa ee gaajadu ay qabatay oo guriga soo ordi lahaana qur-aan buu garan waayey kadibna waxaa laga kansalayaa quraacdii baa laga kansalayaa hadhow waxaa laga yaabaa haddana doorkii markii la gaadho inuu garan waayo weli uu garan la'yahay qur-aankii qadina waa laga kansalaya caawuu soo hoyeynaya isagoo gaas ay ku dilaacday ayuu soo hoyeynaya ma banaana oo dhibto ma banaa laa darara walaa diraara ayuu rasuulku leh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mucalimiintu marka hadday ilmaha ku ciqaabayaan wax kaloo ka duwan ha ku ciqaabaan laakiin gaajadu waxa ma tarto qofku waxa ma qabsan karo hadduu gaajaysan yahay waxa ma qabsan karo nin baa waxaa la yidhi afar wiiluu lahaa hal mar ay israaceen baa layidhi marka wuxuu go-aan ku gaadhaa la yidhi inuu gaajo isku dilo ayuu go-aan ku gaadhay saddex habeen ayuu keyn ku jiray saddexdii habeen midna ma seexanin oo laba indhood iskumuu keenin habeen afraadkii wuu adkeysan kari waaye alayidhi islaantii uu yimi wuxuu ku dhahay bal cunto isii naftana iga bixi weyde gaajana way dishay cunto isii marka cuntay siisaa la yidhi oo marka cuntadii u dhargay ilaan waa inaan saddex habeen seexanine dig waa seexday markuu subxii soo kacay ayaa wuxuu waxay ku tiri baa la yidhi islaanti markaad goblantayna waad gemi weyday markaad waxaa dha markaad gaajoonasayna waad gemi weyday markaad goblantayna waad gamasay maxaa kaa siya marka mahmaa uu dhahay war mahmaana uu dhahay waa- dhahay baa layidhi wuxuu dhibaa layidhi goblan waa lala gamaa gaajo sala lama gamo maanaa qof gaajoonaya inuu gamo way iska adag tahay laakiin qof goblan iska seexanaya hurdo caadi oo fiican oo nadiifa ayuu seexan carruurtaadoo dhammaatay waa seexan karta macnaa laakiin adoo gaajoonaya ma seexan kartid ilmaha yarna kadaalika isagoo gaajoonaya inuu qur-aan ku xifdiyo la fili maayo macnaa waa naadir la fili maayo qultu waxaan idhi buu ihi sheekhu fahal taraa ma u aragtay lilmucallimi mucallimka ma u aragtay oo ma u bannaan tahay an yaktuba linafsihi inuu naftiisa u qoro kutuba alfiqhi kutubta fiqiga aw ligayrihi ama keyrkii inuu qoro ma u bannaantay macnaa macallinku dugsiga isagoo jooga inuu shaqooyin isaga uu qabsado ma u bannaan tahay ama qof kale oo dugsigan ardayda ka mid ah ardayda joogta aan ka mid ahayn inuu shaqo u qabtaa ma u bannaan tahay matalan macallimiinta qaarkood waa farsamo yaqaan soo maha qaar baa laga yaabaa inay kutub jaldiyaan baa laga yaabaa ninkii matalan markaa kutubta jaldiya ama isagoo khadaada oo waagii hore ilen ardayda maxaan jeeda ay kutubta markii la qoraayo ee la daabacayo qofbaa gacantii ku qori jiray macnaha qofkii markaa shaqadan yaqaana inta shaqadan loo keensado isagoo dugsigii jooga inuu shaqadii ku dhex qabto ma u bannaanta mise uma bannaana shaqadaasi ama ha noqoto mid isagu qabsanayo ama ha noqoto mid uu qof kale u qabanayo ha noqoto qaala wuxuu yihi markaas xanuun amaa fii waqti firaaqihi min asibyaan markuu ardayda ka soo faaruqa miyaa falaa ba'sa dhibaata kuma jirto an yaktuba linafsihi wa linnaas inuu lafiisa u shaqaysto ama cid kale u shaqeeyo dhibaata kuma jirto midla an ya'dana lahum waa inuu odmo oo kale filinqilaabi inay laabtaan oo matala markuu ardayda soo fasaxo qadada u soo fasaxo intay soo qadaynayaan isaguna wuu shaqaysan karaa cid kalena wuu shaqaysan karaa amaa wa amaa maadaamuu xawlah amaa intay ardaydu meesha joogto falaa uma banaana warka mal fahmi uma banaana walaa yajuusu lahu daalika arrintaasna uma banaana kayfa yajuusu lahu say ugu banaananaysaa macalimka an yakhruja inuu ka baxo mima yalzamhu nadaru fiihi shaygii ay waajibka ku ahayd inuu ilaaliyo ilaa maa laa yalzamhu shay aan waajib ku ahaynna uu aado ardaydan in la ilaaliyo oo la waardiyeeyo oo laga shaqeeyo maxay ahayd waa waajib weeyaan in shaqa adigu aad wax qoratidna maxay tahay waa shay aan markaas waajib ahayn weeyaan marka inaan shay aan waajiban adaadid oo shaygii waajibkaan uu dayacmo iyadu maxay tahay waa shay mamnuuca oo xaaraana weeyaan way qultu waxaan dhibu ihi fahal taraa ma aragta lilmucalimi mucalimka inay u bannaan tahay an yaktuba linafsihi naftiisa inuu u qorto kutuba alfiqhi macnaha darsi uu qaadanayay inuu dib u qorto ma u bannaan tahay aw ligayri ama keyrkii oo kale inuu u qaro ma u bannaantay qaala wuxuu ihi markaas xanuun amaa fii waqti firaaqi min asibyaan markuu ardayda shaqada u dhammeeya miyaa falaa ba'sa markaa dhibaata kuma jirto an yaktuba linafsi walinaas inuu isagu darsi qorto ama qof kale u qoro dhibaata kuma jirto midla an ya'dana lahum fi linqilaab inuu fasaxay oo kale matala markuu fasaxay iyo xilligu fasaxay ku maqayin inuu wax qortaa u bannaan wamaa maadaamu xawla intay ardaydu harriis ay fadhiyaan ee duruustii laga dhegaysanayo falaa ma bannaana walaa yajuusu lahu daalika arrintaasna ma u bannaano waa xaaraan wa kayfa yajuusu lahu si ar- macalinka ugu bannaan tahay an yakhruja inuu ka baxo mima yalzamuhu nadaru fiihi shay ay waajib ku hayd inuu ilaaliyo ilaa maa laa yalzamu shay aan waajib ku ahayn uu aado alaa taraa miyaanad ogeynood arkahaynin annahu amar yashaaniye laa yajuusu lahu macalinka inaan u bannaanayn an yuukila inuu u wakiisho tacliima bacdihim ilaa bacdin waxbarashada qeybba qeybta kale inuu u wakiisho inaan u bannaanayn fa keyfa sideebuu markaa yashtaqil ugu mashquulaya bigayrihim gayrkood ugu mashquulaya macnaha macalimkan inuu ardayda ardayda intuu ku kala qaybiyo sida ay qur-aan ku bartaan soo xaaraan kamay ahayn markan muxuu ka shaqaynayaa in ardayda qur-aanka ay barato u kortaageen soo ma shaqada yaa laga rabay isagaa laga rabay horeen soo marnay ama haddii aan wada qaban karin mucalim isaga lamida inuu soo karaysto ayaa laga rabay soo ma ee laga rabay haddii marka xilligii qur-aanka la baranayay mucalimku inuu hareeraha fiiriyo aanay u banaanayn inuu shaqo kale iska galana inay u banaanaata maxay noqonaysaa waa shay kasii daran bay noqonaysa macna ma banaanaanayso aynu intaa ku dayno insha allahu maanta subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk